ugu horreynta soomaaliya waxa weeyaan waa dhul ay termal oo dhibaata ka jirto xooggan oo aan adduunka weli soo marin baan anigu u haystaa waxay u baahan tahay soomaaliya si gaara in amnigeeda looga hawlgalo asalkabana ninka nabad sugidda ah ee ka shaqeynaya hay-adda amniga ka shaqaynaya ee officerka ah maaha nin qarsoon ee waa nin la yaqaano laakiin waxaa la dhisaa shabakad informarisa jawaasiisa oo aad u tiro badan oo laga yaabo hadday meel ay ka jiraan konton nin oo ka shaqaalo ah ka ah at least laga helo half of them inay informers yihiin iyaga oo aan midna midka kale ogeyn si wax allaale waxa meeshaas ka dhaca loo loo eego at the same timena dhibaatada meesha laga filayo waa lagu baraarujiyaa oo dadka attitudekiisa iyo hadaladiisa iyo oo dhan inay shakiga dhalin kara inay soo qabtaan oo keenaan baa loo sheegaa waa gartay waana la isku saxaado isma ogee nin baa markuu nin war keeno warkaas uu keenay shan qof oo kale oo aan is ogeyn baa laga adeejiyaa inay soo xaqiijiyaan mar haddii ina waxa la rabaa meesha tan in wax rula la helo wax beena lama ogola ninka informalki hadduu saddex jeer beeshago waa laga saaraa liiska ciidamadan amniga oo dhanna waa la gaarsiiyaa musawirkiisa iyo liiskiisa inuusan dib damba ugu shaqaynin marka waa beenlow sidaa daraaddeed nin kastoo war keena waa inuu warkiisa dib loo hubiyaa inuu sax yahay iyo in kale informarska waxaad ula jeedaa dadka warka keena ee xuraanka soo gudbiya adigoo ka tirsan forsamer agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda ah ayaa lagu leeyahay lala shaqeen nabad sugidda la shaqeen nimanka amniga la shaqeen nabad sugidda la yihahdo waad ogolaanaysaa markii waddankaagii wax dhibaata uma rajin markaad la shaqayso adigu waad qarsoontahay laguma oga inaad nabadsudo ka shaqayso ninkaas ayaa markaa wax alla wixii wasaaradda ka dhaca kuu soo gudbinaya isagoo keliya maaha laba afartan konton boqol intaa kasalaysan kartaa oo wada informala oo midna mid ogay isla wasaaraddaasa oo warkii ninkaasi kuu soo sheegay aad dib u raadinaysaa rag iyaga ka mid a dib ugu geysaa si ay arrintaas ay u soo ogaadaan oo war kii oo kalea inay keenaan iyo inay khilaafaan si aad runta u ogaato waa marka la raba in wax runa la ogaado marke waxaan run ahayn lama ogola aniga k g b bay soo tababartay laakiin annaga waxaa nala baray inaan waxaan run ahayn nagaa gadin oo aadan wakti naga qaadin waa waa gartay marka aad fiiriso dilalka dhacaya maxaa loo sababeyn karaa bay kula tahay dilalka iyo qaraxyada qorshaysan ee lagu dilo madaxda ama mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya waa subversive activity baa la yihahdaa xagga amniga haddii subversive activity baa la yihahdaa qabaa waxa wax qarxinaya waa cadow ummadda soomaaliyeed ay leedahay waay ee ma aha for example anigu ma odhan karo wax walba shabaab hadday sheegato anigu shabaab kuma kuma shaabadayn karo sababtu waa maxay shabaab waa niman sheegta inay inay kitaab alle wataan beenba ha ka ahaato waan ogay waa ka been oo wax kale wataan iyo iyo xukundoon waay oo si qabdada xun ay u doonayaan laakiin ninka subversive activity samaynaya waa nin raba waddanka dhaqaalihiisa iyo siyaasadiisa iyo xasilooniisa inuu burburiyo waxaana rabi karaa sida annaga naloo soo tababaray waxaan rabi karaa cadowgaaga haddaad soomaaliya ku sharaxda maxay noqonaysaa waxaan haddaan soomaaliya ku sharaxo waxay noqonaysaa qarbudaad waaye oo qaabilsan qarbudaada dalkan inay qarbudaan doonaysa waay xukundoon maaha xukundoon maaha waxaana sameeya subversive activity-da waxaa sameeya cadow ajnabiyaa sameeya ee nin muwaadini ma sameeyo waa gartay waxaad la soo shaqaysay hay-addii n s s ta ee soomaaliya maxaa qaldan oo kuu muuqdaod arkaysa adiga hadda markaad fiirisa hanaanka nabad sugidda soomaaliya ku shaqeeya markii aynu dowladda adag ahayn ayaa nabad suguddi si qaldan u shaqayn jirtay oo aan waafaqsanayn adduunka looga shaqaysto waayo warar beena shan sano ayaan ka shaqaynayay nabad sugidda aan joogay shantaas sano waxaan mar ka ahaa madax counter sponage waxaan madax ka noqday oo kale dabagalka oo surveillance department aan madax ka ahaa weli qof la yidhi dambi buu galay oo ama ku jira ee ha lasoo hubiyo oo aan dabagal ku sameeyey oo aan dambi keenay ma joogo dee dawlad oo wax ku oolna ma jirto meeshii waddankiina cadow badan baa soo galay
markaan u noqono arrimahan nabad sugidda waxaa dhowaan qarax lala eegtay dayuuradda daala airways oo ka duushay garoonka muqdisho dabcan sida dawladda sheegtayna waxaa falkaasi wax ka fududeeyey qaar ka mida shaqaalaha galaangalka u lahaa ammaanka garoonka sidee loo heli karaa shaqaale dhinaca amniga ah oo lagu kalsoonaan karo maalintii xasan sheekh maxamed waddanka loo dhibeeya telefishon laga wareysay waxaa idhi xasan sheekh maxamed haddii uu doonaya inuu meesha ku kusii raaqraaqo waa inuu wax allaale waxa ka ugu sarreeya iyo ka ugu hooseeya ee madaxtooya ka shaqeeya u hooseeya anigu maanta waxaan leeyahay ciidamada la sheegaya ee amniga ah waa in iridda laga saara dhammaan intay tala leegyihiin oo dadka la keenaya uu noqdaa dad la hubsaday inayan ahayn shabaab waayo shabaabi muddo badan bay waddanka ku jirtay muddo badan bay xamar maamulaysay meel walba maamulaysay meel kasta haddii maanta la yahay labaatan nin ha loo diro turki oo wax ku soo baranaya shan shabaab waa raacay mana la oga ma la garanayo therefore waxay u baahan tahay inten intelligence network adag oo la dhex dhigo dadka askarta ciidamada ah iyo kuwa amniga ka shaqeeya number one ma aha ninka meelaha xasaasigaa sida aerobork oo kale iyo iyo baarlamaanka iyo golaha wasiirada meelaha xasaasigaa warshadaha ee dhaqaalugu kaba yahay dadka ka shaqeeya waa inayan ninka ka shaqeeya ee amniga qaabilsan aan la aaminin waayo mar walba cadow wuxuu adeegsanayaa nin access u leh meeshaas iyada ah so waa in nin waliba jag maraa jagboont maraa oo la jeeggareeyaa oo isagoo keligiisa oo mutaxan u galaa meesha haddaan saas la samaynin weligeed amni mala toosinaya soomaalidana waxaan ku aqaanaa dad aan serious ahayn oo amniga iyo hadduu qofku qofka yaqaana uusan wax cabsiya ka qabi karinba ka qabin dadka aaminaada ha la daayo